gobolka waxuu ahaa miino baaris marka nimanka nabadiidka dalkan iyo dadkan bacadowg ku ah waxay sameynayna miinooyin geliyaan wadooyinka dadka shacabka masaakiinta ku safraayeen magarad waa deegaanka xaaji cali meel qiyaas sahista u jirto lyo toban kilomitr ama toban shan kilomitr deegaanka gelgub maalay ciidamo degan yihiin ma wadada halka shacab halka wadada shacabku marayeen waayo iyo dadku dad xidada meesha joogaan deegaankooda wadada halka wadada ku safraan waayo marka alxamdulilah waan lagu guulaysay hadda miinoga laga soo baxsho dadka deegaanka iyana ay u sugnaato mahaddaas oo kulley ilahay ka sikow dadkaasa mahadda iskale nasoo wargeliyey miinooyinka waa saddex xabo oo miinooyinka waaweyn ku madaaficda iyo jiibka ay ka sameeyeen waa marka dadka shacabka wadaalka wadada la maraayo haddii lagu yihahdo miinaa ku jirto inaad uga aasho maahan waa inaad dadka shacabkaa badbaadiso dadkan dadka miinaa ka badbaadiso waa waxaas dhibaatada soo gaari leed saddexda xabo way geliyeen waxayna waana waana dhacdo kulley waxay ku dhacday in macnaha wadanka waa waad aragta cadow u leeyahay waana meeshuna ma ahan meel idib laga soo gala le waa daadiyo duura nimankaana waa taqaan waa duurkay ku dhowmaalaystaan duurkay kusoo dhowmaalaysteen waddaday kusoo dhaceen waa geriyeen waa ka ordeen ma garad